bsmi اllahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd ogaa waxay su-aal yar ka timid xadiidkii camr bn اlcaas qisadiisii nimankii ay isaga iyo saddexdii wiil oo hooyadood ka dhaxlay welihii ay ku lahayd ninkii ay xoraysay saddexda wiilna oo isaga la ahaa casabo hooyadii markay dhimatay walaha saddexdoodu ku soo wareegay markuu ku soo wareegay kadib ayaa saddexdoodiina dhinteen camr bnulcaas iyo marka waxaa ku dooday walaalo naagta la dhashay marka camr bnulcaas ayaa la siiyey walaha isagaa loo xukumay macnahaasmardan loo xukumay kaana marka isagaa loo xukumoo la siiyey maadaama milki soo wareegay waay wuxuu ku soo wareegay wiilashii wiilasha marka yaa casaba waa camar bnulcaas ayb xag kale oo dana ma laabanaysa oo kuwan marka waxay noqonayaan bimahaabati abtiyaaloo kale ay noqonayaan marka abtiguna de waxmaba dhaxlaba isaga ayb qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala awalu kitaabi اlkharaaji wاlfay'i wاlimaarati awalu kitaabi اlkharaaji hada awalu kitaabi اlkharaaj kharaajka axkaamtiisa kitaabkeeda awalkiisii weeyaan walfay-i iyo fayga iyo walimaarati iyo imaarada alkharaaj waxaa la yidhaahdaa maa yaxsulu min khallati اlardi dhulka faa'iidada ka soo baxda ayaa kharaaj la yidhaahdaa walidaalika jizyadana waa lagu idlaaqaa mararka qaar oo jizyada kharaaj waa lagu sheegaa yacni waxaa weeyaan dhulka muslimiinta qaarkiis baa waxaa dhici jirta in qola inta loo dhiibo gaaladii dhulka laga qaaday oo kale ah in la yidhaahdo ka shaqeeya wixii ka soo baxo annaga intaasaan idinku leenahay waa dhulkaas ka shaqaysta intaasaan idinka rabnaa annagana khallada marka waxaas dhulka ka soo baxaayo ayaa faa'iidada ka soo baxayso ama khallada dhulkaa ku jirto ayaa kharaaji la yidhaahdaa mararka qaarna jiisyadii laftirkeeda kharaaj lagu sheegaa maxaa yeeley wax iyaga laga qaadayo iyaga lagu xukumay naftoodii laga qaadayo walfay-i iyo fayga fayguna waxaa weeyaan waa maalka ay muslimiintu helaan oo gaalada ay ka qaadaan heshiis ay uga qaataan sulxi ama dagaal la'aan bay iska dhiba jizyadii iyo kharaajku iyo kulli faygay soo gelayan iyaga ayb waalimaarati iyo imaarada imaarada marka waxaa weeyaan wixii ku tacalluqo madaxtinimada iyo qofka amiirka noqonaya iyo baycada iyo waxyaabahaas iyo maxaa isaga laga rabaa iyo maxaa isaga ku waajiba maxaa u waajib ah imaarada ayuuna hormarin doonaa fayga iyo kharaajkuuna ku gadaal dhigi doonaa qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu maa yalzamu اlimaama min xaqi الraciyati baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yalzamu اlimaama imaamka laasimayo ku dhegayo waajibka ku noqonayo min xaqi الraciyati ah raciyada xuquuqdeeda ah imaamka maxaa laga rabaa oo ku laasimayo oo dadka uu isaga madaxda u yahay xaggooda kaga waajibayaan maxay xaqu ku leeyihiin qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu can maliki can cabdillahi bni dinaar can cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaala nebigu waxa uu yidhi alaa kullukum raacin alaa hoy kullukum dhammaantiin raacin baa tihiin mas-uuliyiin baa tihiin kuwa ilaalinaya wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun mid kastoo idinka idinka mida kulla su'aalaya waaye can raciyatihi waxa loo dhiibay oo ilaalada uu ka yahay faalamiiru amiirku alladii cala annaasi dadka korkooda ahoo madaxda u ah raacin weeyaan waa raaci ku ilaaliyo waaye calayhim dadkuu ilaaliyo ka yahay ayuu korkooda ku yahay wahuwa mas-uulun canhum waa mid la weydiinayo oo dadkaa xaggooda laga weydiinaya wاrajulu ninkuna raacin weeyaan calىa ahli beytihi qoyskiisa ayuu raaci u yahay mas-uul yanii u yahay wa huwa isaguna mas-uulu canhum oo marka waxaa weeyaan mid la su'aalayo la weydiinaya iyaga xaggoodaa laga su'aalaya wاlmarأatu haweenaydana raaciyatun weeyaan tu ilaalinayso raaciyad ah calىa beyti baclihaa ninkeeda gurigiisa ayb ay mas-uul ka tahay ayb wa waladihi iyo ilmihiisa wahiya iyaduna mas-uulatun weeyaan tu la su'aalayo canhum dadkaa ilmihii iyo gurigii iyo tu wax laga weydiinayo waalcabdu addoonku raacin weeyaan raaci calaa maali sayidihi sayidkiisa maalkiisa korkiisa ku la raaciyey weeyaan wa huwa mas'uulun canhu waana la weydiinayaa kaa xaggiisaa laga su'aalaya oo laga weydiinayaa fakullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi markii horena waa la ijmaaliyey haddana gadaalna waa la soo celiyey iyadoo la ijmaaliyey dhexdana waa laga kala tafsiiliyey ayb marka mas-uuliyaadku xadiidkan ka hadlayaa marka imaamka maxalushaahidkiisana waxaa weeyaan faاlamiiru اladii calى الnaasi raacin calayhim wahuwa mas-uulu canhum amiirka dadka madaxda u ahi waa raaci waa mid waxaa loo diray dadka yaa mas-uulou ka yahay waana la weydiinayaa dadka xaggooda xadiid kalena waa imaan doontaayo qofkii ka xijaabto iyaga xaajadooda ka yacnii aan dhan u gelin dadkaa uu madaxda u yahay xaajadooda yacnii jannada lama gelaayo dadkaas yb qofkii dhibana oo shideeyo shacabkana nebigu sal ll ly slam waa habaaray oo waxa uu yidhi allaah yacnii qofkii racyadiisa dhibaa marka fashquq calayhi ilaahu dhib korkiisa isagana shiddo iyo dhib u keen marka mas-uuliyaadkaasoo dhan taasay ka mid tahay isaga marka waxaa loo diray dadkaa yacnii nabadgelyadoodana inuu ilaaliyo waxaa kaloo loo diray inuu yacnii iyaga dhexdooda madaalimta dhexdooda kala ka kala jiraysana inuu insaaf iyo garsoor uu ka dhex sameeyo dadkii cadowga khaarijkaana inuu isagu ka ilaaliyo ilaa waxaan soo marnay innama alimaamu junnatun yuqaatalu min waraa'ihi wayutaqaa bihi mas-uuliyaadkaasna inuu dadka u haayo ounan ka gaabinin hadduu dadaalaya marka bidaano fiicanna ilaahay u sahlo de wanaag iyo khayr buu ku gaarayaa oo wilaayada allou ku mutaysanayaa haddii kalena waxaa weeyaan dhibaato iyo hoog iyo shallay bay u noqonaysaa ayb dadkana marka iyaga waxaa laga rabaa hadduu ilaahay kitaabkiisa ku socdo inay adeecaan wixii macruufa ku adeecaan munkarka iyo macaasidana aynan ku adeecin cidna dabcan ayb oo iyaguna markaa aynan ihaanaysanin oy ka dambeeyaan gefna markaa waa dhici kartaa inuu gafo wixii ijtihaad iyo kale ahna inaynan u raacraacin ayb wixii iyadu markaas mubaax ahna hadduu isagu ku ijtihaado uu dadka amro amar bay noqonaysaa ayb wixii macsi cad ah umbaan lagu adeecaynin ayb ummaddu marka hadday ihaanaystaan dadka madaxda u ah markaa iyaguna waxaa ku dhaco burbur iyo markaa imtixaan dhibaato markaa musiibo adduunyaa siibayso ku dhacayso ayb sideedana in imaam la samaysto waajib diini ah weeyaan say culammada ahlu sunnaha ay qabaan waa waajib diini ah ayb qaar baa waxay leeyihiin waajib diiniya maaha laakiin waa caqli muctasilada iyo saasay dhahaan khawaarijtu iyagu waxay yidhaahdaan waajib sharciya maba ahan ibnu xajar kullii fatxulbaariga uu ku sheegaya sidaasna sax ma ahan waxayna deliil ka dhigtaan asxaabta markii nebigu dhintay mudday ahaayeen dhowr yacnii maalmood baa imaam la'aan bay ahaayeen day marka xaaraan tahay say imaam la'aan u ahaayeen ee waxaa la leeyahay waxay ku jireen marka samayskiisii bay ku mashquulsanaayeen marka waa ka'annama iyagoo ku jiroo kale ayb salaaddii adig markaad u socotood masaajkii u timaado ka'annaka fii salaatin waxaad sugaysid waa salaad ayb sooma garanin baabu maa jaaءa fii طalabi اlimaarati baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa'a yimid fii طalabi اlimaarati imaarada raadinteeda ku yimid madaxtinimo in la goobo oo la raadiyo madaxtinimo in la raadiyaa waxa ku yimid caddaynteedii buu u baab yahay qال xdثna mحمد بن صباح البزاز qال xdثna هشhيم qال أخبرna يuنس ومنصور عن الحسن yب يuنس بن عubayd waay منصوurna waa iبن المعتمر عن الحسن هو iبن أbي الحسن البصري أbو سعيد عن عبدالرحمن بن سمرة qال qاla للنبي صلى الله عليه ولي وسلم نبgu wuxuu igu yidhi ya cabdالرحمن cabdالرحمaanow ya cabdالرحمaن بن سمرة laa tas'al ilimaarata madaxtinimaha weyddiisanin fainnaka in ucdiitahaa haddii lagu siiyo can mas'alatin weyddiisasho su'aal xaggeed haddii lagu siiyo madaxtinimadii wukilta ilayhaa adaa laguu tala saaraa wukilta iyo wukilta bitashdiidi iyo watakfiifi labadaba waa loo dabdiyey haddii la takhfiifiyo macnuhu waxaa weeyaan surifta ilayhaa xaggaagaa loo soo leexiyaa ayb qofka haddii iyada marka xaggiisa mas-uuliyaddii dhammayd haddii xaggiisa loo soo tuurana de waa ku adkaanaysaa hadhowna waa halaagsamayaa marka ayb ducadiina waxaa ku jirta nebiga ducadii laga soo guuriyey walaa takilnii ilaa nafsii darfata caynin ilaahu ilbiriqsi nafteyda haygu hallaynin marka ninka waran marka ummad dhan isaga iyo ummad dhan lagu halleeyey naftiisa ayb nebiguna wuxuu leeyahy nafteyda hal ilbiriqsi ilaahu haygu hallaynin ninkii sanawaad lagu halleeyey ka waran haddii marka la tashdiidiyana marka wakilta ilayha wakiil baa lagaaga dhigaya waa adiga ayb ayb oo yacni inaad ilaaliso ayaa lagaa ku ilaalinayaa lagaa yeelayaa ilaali baa lagu dhahayaa fa innaka adiga in ucdiitahaa haddii lagu siiyo can mas'alatin su'aal yacnii wejgeed xaggeed lagaa lagugu siiyo wukilta ilayha adiga ayaa lagu kala saaraa oo adiga naftaada laysaga ken dhexdhexaa wukilta fiihaa waa lagu dhaafaa iyada dhexdeeda ilaa nafsika nafsadaada ayaa lagugu dhaafaa oo yanii lagu daayaa wukilta fiihaa surifta fiihaa waa lagu leexinayaa ilaa nafsika nafsadaada ayaa markaa madaxtinimadii lagugula soo leexinaya oo alla ku kaalmayn maayo wain ucdiitahaa haddii lagu siiyo can hayri mas'alatin su'aalasha la'aan ucinta calayha waa lagugu kaalmeeya adoo weydiisanin haddii talada laguu dhiiban waa lagu kaalmeeya xadiidku marka wuxuu daliilu yahay inay yacnii madmuum ay tahay oo markaa la kahdo in qofka uu madaxtinimo weydiisto ayb xadiidkan marka wuxuu ku tusayaa mar haddii adiga halaag uu ka dhalanayo haygu halaag shayga uu halaagga ka dhalanayana waa in layska dhaafaa waa xaaraam faraha in laga dhaafo ilaa inay xaaje iyo daruuro iyo baahi keento ma aha hadday baahi jirto oo ay baahi keento oo is leedahay waxbaa kharib maayo ama ummaddii meel bay ka sii dhacaysaa adigana ay daacad kaa tahay inaad dadka isu bandhigto aad tidhaahdid war haddaad aniga yani madax iga dhigataan waa idin maamulaya ani haddaa idinka rabtaan way maahan inaad u orodid ood maal ku bixiso oo dad ku dishid oo aad tidhaahdid hadhow marka daruuraa keentay wax aniga idhaama ma haayan taas may ninku ay daruurada ku qasbayso waa inuu dadka yidhaahdaa war haddaad madax iga dhigataan an waa idiin noqona hadday diidaan marka maa calayhi shay isaga waxba korkiisa ma aha ayb laakiin inuu dagaal iyo rafaad iyo adduunya baal iyo aakhira baal iskugu rido ma aha xadiid kalena wuu keeni doonaa innaa laa nuwalli hada alamra axadan dalabahu ow xarisa calayhi qof madax kama dhigna annaga nin u dadaalay ama dalbayba mid kalena wuxuu ahaa nebigu sal اllahu alيyه ali wasalam uu yidhi inakum sataxrisuuna cala alimaarati madaxtinimadaad ku dadaalaysaan wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama qiyaamuhuna shallaay bay noqonay iyo qoomama ayb nicmat اlmurdicatu wa bi'sat اlfaatimatu adi marka axaadiidtaa baa kusoo aroorto ayaa ku soo aroortay qaar baa marka waxay yidhahdeen nebiyullaahi yuusuf waa dalbay madaxtinimada oo wuxuu yidhi qaala ijcalnii calىa khasaa'ini اlardi inii xafiidun caliim maxaa la dhahayaa marka laba mas'alaba waa u khuduuci kartaa sharcu man qablanaa inay tahay midda labaad waxaa weeyaan yuusuf isagu mansilada uu taagnaa inay farducayn ku ahaydba markaas nebina waa ahaayo cismo allana inuu haystay dabcan isagu wou ogaa ayb marka la mid maaha qofkan yuusuf annaga sharcigeenna waa kan nebigu waa noo diidayayo waa naga ilaalinaya ayb qال xdثna وhب بن بقية qال أخبرna khالد عن إسماعيiل بن أbي khالد عن أخيiه عن بشر بن قرة الكلبي وهو صدوq من السادس أخرج xadيiثه أbو dاود والنسائي عن أbي بردة عن أbي موسى qاaل انطلqت mعa رaجulayni laba nin ayaan la baxay ilى النبي slى الlه عليه لي وsلم nebigan yani la aaday inuu la baxay fatشhهda أxaduهmaa midkood ayaa yani warkiibu wa أشhatay manaa khudbadii ayuu inuu hadlo ayuu rabay markaasuu furfurtay uma qaala waxa uu yidhi ji'naa waanu nimid litastaciina binaa inaad annagana kaalmaysato calaa camalika camalkaaga aad noo kaalmaysato mas-uuliyaddaada inaad noo kaalmaysatood qayb aan jago ka qabanno wixii adiga alla kuu dhiiba inaad wax naga siisoon kuu kaalmayno ayaanu u nimid faqaala alaakharu kii kalena waxauu yidhi midla qowli saaxibihi saaxibkiisii wixii uu yidhi oo kale ayuu yidhi faqaala markaa nebigu waxa uu yidhi ina akhawayn ina ina akhwanakum cindanaa ina akhwanakum kan idinkuu khiyaanis badan cindanaa annaga agteenna man dalabahu weeyaan qofka madaxtinimada raadiyo annaga agteenna waxaa ugu khiyaano badan qofka madaxtinimada raadiyo man dalabahu qofkii doono inna akhwanakum kan idinkuu khiyaano badan cindanaa annaga agteenna man dalabahu qofkii madaxtinimada raadiyow faاctadara abuu muusa abuu muusa waa cudur daartay marka ila nebiy buu u cudur daartay sala اllahu calayh ali wasalam wa qaala waxa uu yidhi lam aclam anugu ma ogeyn limaa jaa'aa lahu waxay u yimaadeen rasuulka ilaahay oo anig warkama haynin yani kaannahu wuxuu is yidhi abuu muusa baa la garanayo labada nin ku qabiilna waa ahaayeen way la socdeen ama isku ogaayeen in la yidhaahdo ayuu abuu muusa ka baqay markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahay oo anigu ma ogeyn waxay u yimaadeen ani maanan ogeyn falam yastacin bihimaa nebigu ma kaalmaysanin labadaa nin calaa shay-in waxba uma kaalmaysanin xataa maata intuu ka dhintay nebiga ilaa uu ka dhintay nimankaas shaqo uma dirsanin farahu ka qaado maxaa yeele qofka dadaalka iyo orodka oo ugu ordaya madaxtinimada wax unbaa ku jiran ayb waana khataro qof diinkiisii iyo yacnii riqatu diinna waa tusaysaa ninka madaxtinimada ku orda mar walba maxaa yeele dadkii diinta lahay waa intay ka ordaan ayaa lasoo qaban jireen xoog ilaa ilaa madax loogu noqdo iyagoo raba dadku saasay ahaan jireen qaar waa ka istikhaaraysan jireen qaar waxaa la hayaa salafkii yidhi ilaahu inoolay hadday noloshu khayr ii tahay heerka ay ka gaartay ilaahu idil hadday dhimashadu khayr ii tahay waa markii qaalinimo keliya lagu soo maagay darteed yaa waxay gaareen heer inay noloshii ka istikhaaraystaan ayb waa dadkii fiicnaayo oo diintooda marka iyagu uu cabsanaya marka nebigu sal اllahu alayh ali wasalam nimankan ilaa uu ka dhintay waxba uma dirsanin maxaa yeele qofku isagoo weliba diin leh oo yacnii ummaddii siyaabo badan oo kale ugu faa'iideey kara hadduu dhex galo waxaas waxaa laga yaabaa in markaa wax fara badan inuu dhumiyaa laga yaaba ficlan dad saas ku dhacdana waa jira ayb marka ninka weliba laasiyama yacnii dadka ama bimathaabati اlmufti camal ah ama bimahaabati alcaalim ummadda dhexdeeda ka ah inuu waxaan doon doonta ma aha dad kale ha ka kaafiyaan isaga ha iska dhaafo walidaalika cabdullaahi bnu lmubaarak markii ismaaciil bnu culaya uu yacnii uu galay qaaliga uu noqday dowladdii haaruun urashiid ismaaciil bnu culayana nin wuxuu ahaa muxadis weyn cabdullaahi bnu mubaarak markuu maqlay ninkaa inuu qaali noqday ayaa abyaad buu u qoray abyaad ya aalib alcilmi yaa jaacila alcilmi lahu baaziyan yastaadu amwaala yataama walmasaakiini sirta majnuunan waxsaas camal gabay dheeroo markaa wuxuu sheegay yanii adduunyadii baad ku waalatay bacda an kunta dawaa'an lilmajaaniin dadka waalan adaa awal daawo u ahaa jiray yuu yidhi laakiin hadda adaa iyadii ku waalatay adduunyadii baad ku waalatay ayna riwaayaatuka fiimaa madaa can ibni cawnin wabni siriini aawey buu yidhi riwaayaadkaagii ibnu cawn iyo ibnu siriin iyo aad warin jirtay aawey buu yidhi waa ka tagtay waa loo keenay marka warqaddii sidaa markuu u akhriyey isla daqiiqadaasuu haaruun rashiid u tegey waa casilaaduu geeyey marrabayb markaasuu yidhi haaruun rashiid ibnulmubaarakaa sidaas yidhi baa layidhi markaasuu yidhi ibnulmubaarak dadkii buu nagu biray dabcan ibnulmubaarak isagoo ninkaa nin fiican iyo wanaag baabuu u arkaayey laakiin wanaaggiisa wuxuu rabay inuu dhinac kale looga faa'iido meeshaas lama uusan jeclayn marka waa ka tegey saas uga tegey dadka madaxtinimadu marka iyagu waxay ka raadiyaan sayidnimo iyo sharaf iyo aa ku heshaan bay isleeyihiin laakiin sharafta iyo siyaadada wuxuu ku helayaa sidaas ay culummadii hore ku heli jireen cabdullahi ibn mubaarak yaa waxaa la sheegay baqdaad isagoo soo galay oo dadka wixii akhyaar iyo cilmi rabay ay daba ordayaanoo maxaabir iyo ay wataan iyo dafaatir ay ka daba wataan ayuu wuxuu soo agmaray meeshii qasrigii madaxda madaxtooyada baqdaad oo dowlal cabaasiya meeshii ay ka telin jirtay gabar marka jaariyad ahayd baa marka fiirisay waxa boor iyo bus dad ordaya oo cabdullahi mubaarak la daba ordaayo markaasay waxay tidhi ninkan gabadhii markay saa u fiirisay bay waxay tihi lacamrii innahu su'du yanii waa dhaartay waxaan ku dhaartay bay tihi madaxtinimada rasmiga tan waayt haaruunurashiid dadka intaan waddada ma keeni karo ilaa inuu ul ku keeno maaha ninkaan imaanin waa la ganaaxa asaan baa la yeelaa saasay dadka ugu imaanayaan laakiin ninkan intaana ummada isagu ma qasbin mana keenin iyaga unbaa iska raba lacamrii innahu su'dud marka ninkii siyaado rabana hadduu ikhlaas u sameeyo isagaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku seelay ayb marka wuxuu yidhi ina akhwanakum cindana man طalabahu faاctadara abuu muusa ila الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam wa qaala waxau yidhi lam aclam anu maanan ogeyn lima jaءa lahu waxay u yimaadeen falam yastacin bihima calى shayin xataa maata baabun fi اdariiri iwallaa baabun ay hadaa kani baabun baab weeyaan fi dariiri ninka dariirka indhoolaha ah iwallaa oo madax laga dhigayo ninka indhoolaha madax ma laga dhigi karaa wilaayada caamkaa maya way ka hadlaan laakiin wilaayada aan caamka ahayna yacnii wilaayaadka ama hadday noqon hadday tahay kumeelgaarsiis ama hadday tahay yacnii wilaayaad khaas ah in laga dhigi kara macna waa bannaantaha iyada taa xadiidkeeduu keenaya ama alwilaaya alcaama waxay shardiyaan qofka waali yacnii wilaayada caamka qabanayo in xawaastiisu ay kaamil tahay indhoole dhagoole waxaa inuunan ahayn iyo qofka yani aafo kale inaysan haysan ayb qaala xadaanaa moxamed bnu cabdillaahi almuqarimiy qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa cimraan اlqaطaan can qataadat can anasin ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nabiga istakhlafa bna ummi maktuum ayuu madiine ku reebay cala almadiinati madiine ayuu khaliif uga dhigay maratayni laba jeer magaalada madiine ayuu ku sima uga dhigay intuu maqnaa ayuu isaga khaliif uga dhigtay ayb marataynidaabaa marka aan ansixaynin maraad badan buu nebiga ibnu maktuum ka dhigo lababa ka badan ayb oo aad bay u fara badan yihiinoo khaswatulabwaa iyo buwaad iyo dulcushayra iyo iyo dagaallo fara badan baa marka uu uga dhigay isaga halkaan khaaabi marka wuxuu yidhi inamaa wallaahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam alsalaata duuna alqadaayaa waalaxkaam khaaabi marka wuxuu le istikhlaafka la sheegayo xadiidkan uu sheegayo waxaa weeyaan salaadda inuu tujiyo dadka ee ma ahan qadaayaadka iyo axkaamta iyo inuu isaga uga dhigay ma aha fa ina adariira laa yajuusu lahu an yaqdiya bayna annaas ninka indhoolaha inuu dad kala xukuma uma bannaano kimaba arkaya iyo wii lannahu laa yudriku lashkhaasa ashkhaasta ma haleelayo ma arkaayo walaa yuhbitu alacyaan acyaantana ma kala sugi karo walaa yadrii liman yaxkumu cidda u xukumayana ma ogaan karo wacalaa man yaxkumu iyo qofku ka xukumayo ayb wa huwa muqalidun fii kulli maa yaliihi min hadihi اlumuur haddii la yidhaha nin kale ha u maamulana isagu waa muqalid muqalid inuu marka noqdo yacnii qaali ma aha wاlxukmu bالtaqliidi غayru jaa'isin taqliidka xukunkiisuna jaa-is ma ahno ma bannaano marka ibnu umi maktuum salaadda ayuu uga dhigay madax ama yacnii qadaha iyo axkaamta kale ugama uunan dhigin marka adariiru yuwallaa wixii cibaadaadkaas salaadoo kale ahaa laakiin wixii iyagu u baahan fiirin iyo waxyaabahaas iyo ziyaado usii baahan isagu maya nin indhihiisa qabo dhegihiisa qabo xawaaskiisa uu fayowdahay ayaa noqonaya marka ayb baabun fi itiqaadi اlwasiiri wasiirka samaysashadiisa iyo u baab yahay caddaynteeda fii xukmi itikaadi اlwasiir wasiir in la samaysto xukunkaa caddayntiisii u baab yahay yacnii qof shaqada la qabta ninka madaxda ah oo u kaalmeeyo isaga ma samaysan karaa ayb ayb walidaalika xataa xadiidkii hadda aan soo dhaafayno cabdullahi bin umi maktuum riwaayaadkiisa qaar baa waxaa ku soo aroortayba nebigu inuu cabdullaahi bin umi maktuum uu madiine khaliif uga yeelay caaisha waxay tidhi yaummu nnaasa yaummu nnaasa ayaaba ku jirtay dadkuu tujin jiray marka wilaayatu salaah ma aha wilaayada kale baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi itikaadi اlwasiiri wasiiri yeelashadeeda xukunka caddayntiisii u baab yahay qaala xadaanaa muusa bnu caamirin اlmurdiyu wahuwa saduuqun lahu whaam akhraja xadiidahu abu daawuud qaala xadaana اlwaliid qaala xadaanaa zuhayr bnu muxamed can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abihi can caaishata qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi idaa araada allahu allah hadduu la doono bilamiiri amiirka khayran khayr jacala lahu wuxuu u yeelaa wasiira sidqin wasiir runlow ah ayb yani run wasiirkeed min idaafati sifati ilaa mawsuufiha wasiir marka run sheegayo oo saadiq ah ayuu u yeelaa in nasiya haddii uu iloobo dakarahu wuu xusuusinayaa wain dakara hadduu xusuustana acaanahu waa u kaalmaynayaa waidaa araada allaahu ilaahay haddii uu doono bihi amiirka hayra daalika waxaan khayr ahayn hadduu la doono shar jacala lahu wasiira suu'in wasiir xun buu u yeelaa in nasiya hadduu iloobo lam yudakirhu ma xusuusinayo wain dakara hadduu isagu iskiis u xasuustana lam yucinhu uma kaalmaynayo xadiidka kale wuxuu leeyahay yani ilaahay nebi yani qof yani madax makma ka dhigo ilaa walahu bidaanataani labo saaxiib hoosaad buu leeyahay bidaanatu suu'in bidaano xun sharta amarto iyo bidaanatu khayrin oo suuban oo wanaagga farayso walmacsuumu man casamahu اllah qofki ilaahay dhowraana dhowran xadiidkaa marka iyo kan iyo waa isku macaani waxaa laga qaadanaya marka wasiir in la samaysan karo qofku inuu wasiir muhimaadkiisa u samaysan karo xukunka marka waxaa weeyaan inuu bannaan yahay maxaa yeelay qofka ilaahay wanaagga la doono wasiir fiican uu u sameeyaa baa layidhi marka wasiir samayntu hadday qalad tahayba maba xukunkeedaa la caddayn lahay qofku marka inuu dad fiican wasara uu ka dhigto oo garab uu ka dhigto oo iyaga marka hadduu wax iloobana xusuusinayaan haddii uu xusuustana ugu kaalmeeyo ayaa la rabaayo dad iyaga dhammaantoodba inay uun wax cunaan u joogo oo inay wax toosiyaanba aan u jooginoo inta aad joogto ku qaadqaado dad u joogo ninkii ka dhigta marka wasiir waa isla baa waa isla hallaabayaan iyago ayb waqtiguna yacni siduu isku bedelay waxaa weeyaan hadda yacni waxaa la dhihi karaa yacni dad baabkaas u galaba wanaag waxaa la dhihi karaa maba jiraan waxaa dhici karta in sidaaba la dhihi kara nin walbaa maal buu bixinayaa waa dadaalayaa xoolo badan buu dhiibayaa sidii wasiir looga dhigi lahaa oo akhiiranna wuxuu u rabaa intii uu geliyey inuu ka soo saaro iyo ka badan marka wixii aakhiro lagu naartegayaa ganacsi bay noqdeenba haddabaabun fi lciraafati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lciraafati fii xukmi alciraafati ayb ciraafada xukunkeeda ciraafaduna waxaa weeyaan dadka qaba qabiilkii inuu samaysto oday ayb inuu samaysto oo madax uu ka dhigto oo talada ay ka dambeeyaan marka ayb oday dhaqameedka samayntiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baabyahay ayb alciraafatu waxay ka timid min caruftu bidami الraa'i wabilfatxi caraftuna waa la yidhi fa huwa cariifun wa caarifun carafa haddii laga keeno ismu faacilka wasfigu marka wuxuu noqonayaa caarif carufa haddii laga keenana facula faciilow ku imaanayb oo markaa waxaa weeyaan cariif cariifkuna marka waxaa weeyaan ay yani fahuwa caarifun aw cariifun ay wallaa amra siyaasatihim qabiilada maamulkeeda ayuu tawaliyey wa xifdi umuurihim iyo umuuraheeda ilaalinteeda sidaana waxaa loogu magacaabo cariif loo yidhi liannahu yatacarafu umuurahum arrimahooda ayuu aad u ogaan ou xogogaal u yahay xataa yucarifa biha man fowqahu cinda alixtiyaaj isaga qabiilkiisa waa yaqaanaa baahida ay qabaan amiirka ka sarreeyana haddii uu u baahdo dadkan axwaashooda in la ogaado isagaa gudbinayo waa oday dhaqameedka ciraafada marka taas marka xukunkeeda ayuu ka hadlayaa bukhaari laftirkiisu saanoo kale u baabaystay yacnii bukhaari asagu kitaabulimaara ma samaysanine kitaabulaxkaam ayuu yidhi marka kitaabulaxkaam ayaa u ah imaamada imaamada abwaabteeda iyo isagu halkaasuu ku sheegay yacnii imaarada ayb wuxuu leeyahay marka qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana camr bnu cuثmaan qaala xadaana moxamed bnu xarbin ayb can abi salamata sulaymaana bna sulaymin can yaxya bni jaabirin can saalix bni yaxya bni اlmiqdaam can jaddihi almiqdaami bni macdi karib ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga daraba calaa mankibihi garabkiisa ayuu yanii ayuu yanii ayuu dhuftay uma qaala lahu wuxuu ku yidhi aflaxta waad liibaantay yaa qudaymu qudaymow in mutta haddii aad dhimato walam takun amiiran adoon amiir ahayn walaa kaatiban adoon karaani ahayn kaatibku waa karaaniga waa ninka yani sekreteerka ah walaa cariifan adoon ahayn oday dhaqameed adoon ahayn waa liibaantay haddaaba sidaaba adoon ahayn aadan dhibannin marka amiir iyo cariif iyo kaatib adoon ahayn haddaadba dhimato waa liibaantay buuri macniyadu marka waxaa laga qaadanayaa in la samaysta inay xaaraan tahay ma amiir in la yeeshaa waa waajib soo ma aragti haddana waxaa la leeyahay waa liibaantay adoon amiir ahayn haddaad dhimato yani khatar waana khatar loo baahan yahay khatartaas marka adiga ha isku biimaynin marka soma fahmi macnuhu marka sidaas waa cariifkuna waa loo baahan yahay laakiin adiga ha isku noqonin diinkaaga ilaasho ka ilaasho ayb dadka iyagaanba daynayninoo rabee haddaad adiga ka tagta nin kale iyo iska qaadanaya kor iyo hoose laakiin adugu ha ku baloobin macnuhu marka sidaas sidaas weeyaan ayb xadiidkan marka dacfi baa ku jiro saalix bnu yaxya bni lmiqdaan ayaa ku jira wahuwa layin اxadii araja adiiwahuwa layinun akhraja xadiidahu abu daawuud wالnasaa-iy wabnu maaja waxaa laga qaadanaya marka ciraafadu inay qatar tahay laakiin ma laga fahmayo inaysan bannaanayn imaam اlbukhaari markuu ciraafada baabaystay waa ka yeelay ee wuxuu u sameeyey xadiidkii wuxuu keenay hawaasin qoladii hawaasin oo markay nebiga u yimaadeen ay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow waa towbad keennay maalkii iyo kala doorta markuu yidhi dadka dadkaan doorannay waa tii u yeehay marka asxaabtii uu ku yidhi war dadkaan iyagoo towbad keenay ii yimaadeene waxaan rabaa in la siiyo qalbigiinnana aad u samaysaan yacnii inaad u soo celisaan dadkii dadkii laga qafaalay markaasi waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow nafteenna waa u qalbigeenna waa u samaynay kii yidhi marka nebigu anuu idiinma kala ogiye qolo walbaa ha ii keenaan odaygeeda qolo kastaa odaygeedii bay u keentay nebiga isagiibu u diray marka qolo kastaa marka odaygeeda wuxuu ka keenay qoladiisii inay waxaan raalli ku yihiin marka haddaysan bannaanayn nebigu ma qireen oo sidaa ma yeeleen way xadiidkaasaa daliil u ah marka saxiixa ayb qaala xadaanaa musadadun ayb ciraafada marka aad loo eedaynayo qofka inuu noqdana ay xun tahay waxa loo diidaya waxay tahay qaalib waxaa ka ah sadbursi ninkan oday dhaqameedka ah qabiilada waxeedii buu soo qaadayaa isagii baa wax ka cunaaya qoyskiisii buu gaar wax uga siinayaa qof buu ku xadgudbayaa dadkiibuu yani awooddiisii buu dadka yani u adeegsanayaa waxyaaba fara badan baa yaa ka dhaco dadka oo sidaas qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa bishir bnu lmufadal qال xdثna غالب القطاn whuو غاaلب بن khطاaf الqطاn صadوq أhرج xadيiث أصxaaب الكتب الستة عan rajuli عan أbيهi عan jadهi xadiiثkan marka mubhmaa ku wada jiraan عan rajuli عan أbيهi lama yaqaan waa ضaciif عan jadهi أنهم kaanوu waxay ahaayeen calىa manhalin meel yni markaa biyo leh meel biyo fariisi leh oo war ama meel biyo leh ayay ahaayeen min almanaahili meelaha marka ximanka ama biyaha leh ka mid ah waraha falamaa balaqahu lislaamu islaamkii markuu soo gaaray jacala saaxibu lmaa'i kii biyaha lahaa meeshaas biyaha leh ninkii odayga u ahaa wuxuu gudagalay yacni wuxuu u yeelay liqowmihi qowmkiisa wuxuu u yeelay mi'atan boqol oo min alibili geel ah calaa an yuslimuu inay islaamaan war wuxuu yidhi islaama boqol neefoo geelaan idiin qaybinayaa ninkii meesha xoogaa ugu odaysanaa ayb faaslamuu way islaameen waqasama alibila geelii buu qeybiyey baynahum iyaga dhexdooda wabadaa lahu waxaa u muuqatay an yartajicahaa minhum inuu ka ceshto inuu xoolihii dib uga soo ceshtaa u muuqatay fa arsala bnahu wiilkiisiibuu diray ila nebiyi sala allahu calayh waali wasalam buu u diray faqaala lahu wuxuu ku yidhi i'ti nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga u tag faqul lahu waxaa ku tidhaahdaa ina abii ina waay annabu aniga ii dhigi ina abii waay bacda alqowl waa ina hamza maksuura waay faqul lahu waxaa ku tidhaahdaa ina abii aabbahay yuqri'uka salaam salaam ayuu kugu aqrinayaa waa ku soo salaamayey wa innahu jacala liqowmihi qoladiisa wuxuu u yeelay mi'atan min alibili boqol neefoo geela calaa an yuslimuu inay islaamaan fa aslamuu way islaameen waqasama alibila geeli buu qeybiyey baynahum dhexdoodii buu ka qaybiyey wabadaa lahu waxaa u muuqata an yartajicahaa minhum inuu ka soo ceshto afa huwa isagu xaqu bihaa mid ku xaqnimo badan miya am hum mase iyagaa ku xaqnimo badan xoolahaas fain qaala laka hadduu ku yidhaha nacam ow laa hadduu ku dhaho faqul lahu waxaa ku tidhaahdaa inna abii aabbahay shaykhun kabiirun oday weyn wa huwa cariifulmaa meeshaas biyaha leh odaygeeda waay wainahu yas'aluka wuxuu ku su'aalayaa an tajcala lii aniga inaad ii yeesho wiilkiisa ah alciraafata odaytinimada bacdahu isaga gadaashii marka odaytinimada inay ka tagto diidayaan aniga ii yeel buu yidhi marka ciraafada haddii aabbahay waa waayeel hadduu dhinto aniga igu soo wareeji oo ii sameey faataahu nabigii buu u yimid faqaala waxauu yidhi ina abii aabbahay yuqri'uka asalaam faqaala wuxuu yidhi wacalayka wacalaa abiika asalaam adiga iyo aabbahaba salaam korkiinna ha ahaato faqaala wuxuu yidhi inna abii aabbahay jacala liqowmihi qowmkiisa wuxuu u yeelay mi'atan min alibili calaa an yuslimuu inay islaamaan fa aslamuu way islaameen waxasuna islaamuhum islaamkoodii waa wanaagsanaaday uma badaa lahu waxaa u muuqata an yartajicahaa minhum inuu ka soo ceshto afa huwa isaga miyaa axaqu ku xaqnimo badan bihaa xoolahaas am hum mase iyaga faqaala waxa uu yidhi in badaa lahu hadday u daahirtay u muuqatay an yusalimahaa lahum inuu u sallimo u daayo falyusallimhaa ha u sallimo ha u daayo wain badaa lahu hadday u muuqato an yartajicahaa inuu ka soo ceshtana fa huwa axaqu bihaa minhum saa uga xaqnimo badan iyaga waa ka ceshan karaa marka tawjiiheeda soo noqonaa marka hibada iyo sadaqada lama ceshto sida lo ogyahay maa tawjiihu haadihi waxay yidhaahdeen culummadu tan hibo ma aha waa nin ciwad ku qaadanayo shay isaga waajib ku ah shay waajib ku ah ayuu ciwad ku qaadanayaa nacam yacni waa islaamayaa bil kasta isii intaasoo doolla ama yacni waa islaamayaa xoole isii keen hoo xoolihii waa kana islaam qofku waa ka ceshan karaa maxaa yeelay inuu islaamaa waajibay walba ku ahayd maahan marka masaladan hibo ma aha marka saasay dhahay cibaadaadkana sideedaba ujiro layskuma sii kara baabulijaara cibaadaadka ma soo gelaya ilaa de cibaadaadka qaar oo iyadu xajka iyo kale qof in la kiraystaa iyo iyado nas ku soo arooray qofku maalan inuu yidhahdo salaadda waa soo tukana laakiin mushaar ii qof ninkaas mushaar ma kugu leeyahayna xabad kuguma lahan ayb haddii la siiyo lagu doodana waa ka soo cesho kartaa adiga xoolaha maxaa inuu tukaday isagii waajib ku ahayd inuu wax ku qaatan maya macnaha marka saasaa yaa lagu tawjiihiyey laakiin xadiidku waaba daciif sidiisa laakiin qaacidada guud saas waay ayb wain lam wuxuu yidhi waa kan marka fain aslamuu hadday islaamaan falahum islaamuhum islaamkooday leeyihiin wain lam yuslimuu haddaynan islaaminna quutiluu cala alislaam islaamka waa lagula dagaalamaya islaamka miyaa marka baryada ah marka iyagna lacag lagu siinaya iyo ma ah wa qaala waxauu yidhi ina abii aabbahay shayqun kabiirun weeyaan wahuwa cariifu lmaa'i waannahu yas'aluka wuxuu ku su'aalayaa an tajcala lii inaad ii yeesho alciraafata bacdahu oday dhaqameednimada isaga gadaashii faqaala waxa uu yidhi ina alciraafata xaqun ciraafadu waa xaq oday dhaqameednimadu waa wax jira waa waa xaq ayb walaa budda linnaasi dadkana waxaa qasab ah oo lagama maarmaan dadka u ah min alcurafaa'i odayaal inay yeeshaan walaakina alcurafaa'a laakiin curafadu fi nnaari naartay ku jiraan haisku raadsanin marka adig waa qasab in la samaysto laakiin alcurafaau fi nnaar ayb xadiidkan marka imaam axmed baa wariyey imaam axmedna waa wariyey ibnu khusayme waa saxiix yeele min xadiid abi hurayra oo wuxuu yidhi bilafdi weylun lilumaraa'i weylun lilcurafaa waadi naareed baa u sugnaaday umarada waadi naareed baa oday dhaqameedyada u sugnaaday marka waa maxay ina alciraafata xaqun marka culammadu waxay dhaheen ina alciraafata xaqun almuraadu bihada aslu nasbihim asal ahaan in la samaysto oday dhaqamayd waa xaq ayb faina almaslaxata taqtadiihi maslaxada saasay keenaysaa limaa yuxtaaju ilayhi waxa isaga loogaga baahan yahay limaa yaxtaaju ilayhi alamiiru min almucaawanati calaa maa yatacaطaahu binafsihi amiirkaa u baahan inuu asaga adeegsado ninka amiirka oday dhaqameed inuu adeegsado ku qasban yahay hadduunan adeegsanin waxaaba laga yaabaa in laga hor keenaba dadkiina ayb siyaasad marka xataa waxau hadda dadka bani aadamka hadda aan diinta xataa waxba ka aqoonina laakiin siyaasadda aad u yaqaano waa adeegsadaan meel markuu gumaysi tago wuxuu ka bilaabaa qabaa'ilkii iyo soo u dhexgeli lahaa ula heshii lahaa oday dhaqameed u raadi lahaa halkaas ku soo bilaabaan maxaa yeelay wuxuu og yahay maslaxada ou rabo inaysan u suuroobayn marka ina alciraafata xaqun macnaheedu marka sidaas waa aslu nasbihim ayb wayakfii fi اlistidlaali lidalika inay bannaanto xaq tahay waxaaba ku filan buu leeyahay wujuuduhum fi اlcahdi الnabawiyi wakhtigii nebigayba jireen hadday xaaraantaha waa la baabi'i lahay kamaa dalla calayhi xadiiu اlbaaq fatxulbaariga ibn xajar saasuu yiri ayb iyadoo sidaa ay tahay haddana walaakina alcurafaa'a fi nnaar bal sidaa marka naartay ku jiraan marka macnaheedu waa maxayna macnuhu dabcan waxaa ku jira waxaa weeyaan ibnu xajar baa wuxuu yidhi wafiihi ana alkhabara alwaarida fii dami alcurafaa'i laa yamnacu iqaamata alcurafaa xadiidka ku soo arooray curafada daminteeda iyo eedaynteeda kanoo kale waaye ma laga faa'iidaysanayo ma keenayo inaysan bannaanayn iyaga in la samaysto liannahu maxmuulun in habata hadduu xadiidkan sugnaado waxaa lagu xambaarayaa buu yidhi calaa ana alghaaliba cala alcurafaa oday dhaqameedyada waxaa ka haalib ah alistitaalatu isla weyni wa mujaawasatu alxaddi xadgudub wa tarku linsaaf iyo garsoorka inay ka tagaan maanta dhan gar unbuu ku jiraa shiddo badan gar buu ku jiraa qabiiladiisa ama gar ha lahaato ama yayna lahaanin wax unbow maanta dhan kala ayuu ku dhex jiraa almufdii ila alwuquuci fi lmacsiyati taasoo marka keenayso macsi in lagu dhaco marka waa dhibaato marka haddana loo baahan yahay manaa xadiidkutaa unbuu sheegay baabun fi itikaadi اlkaatibi marka nebigu ninkaa waa ka waaniyey amiirnimada iyo cariifnimada iyo qaalinimada kulli in laga dheeraado baabun fi itikaadi اlkaatibi kaatib samay yeelashadiisa xukunka caddayntiisiibuu u baab yahay nin kaatiba amiirku ma samaysan karaa wax u qoro qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa nuuxu bnu qays wa huwa alasdiyu abu rawx albasriyu saduuqun rumiya bالtashayuc akhraja xadiiثahu muslimu wاlarbca can yaziida bni kacbin wa huwa alcawdiyu اlbasriyu majhuulu akhraja xadiiثahu abu daawuud wالnasaئiyu can camr bni malik wa huwa الnukriyu صدوq yhم عن أبي الجوزاء yب عن بن عabاaس qاaل السiجiل سiجiل kaatiب weyaan mid kaatiba wax qoran kaana للنبي slى الlaه عليه لي وsلم nebigu ou lahaa siجiل marka mxuu ka wadaan يومa naطوي السماء kaطayi السiجiل للكتب السiجiل waa kaatib nebigu ou lahaa xadiidkan marka isnaadkiisu ninkaa majhuulkaa ku jiro camr bnu maalik annukri waa ku jiraa wahaakada ayb waana xadiid daciif ah weeyaan ayb ibnulqayim tahdiibu sunanka wuxuu ku sheegay ibnu taymiya uu ka soo guuriyey waxa uu yidhi hada alxadiidu mowduucun xadiidkan waa mowduuc walaa yucrafu lirasuuli اllaahi sala اllahu alayh ali wasalama kaatibun ismuhu sijil qad nebigana nin kaatib ah oo sijilli la yidhaah weligiis looma ogaanin ilaa nebigu kaatibkiisu wax qarsoomaya ma aha mogta wax qarsoomi karoo la fahmi weynaya ma aha ayb siirada iyo axaadiidta ayaa lagu arki lahaa ayb wa qowluhu tacaala yowma nadwi الsamaaءa kaطayi sijili lilkutubna wاlaayaةu makiyaة walam yakun lirasuuli اllahi sal ly slm kaatibun bimaka aayadda waa aaya makiya nebiguna kaatib maka maba ku lahaynba wاsijilu huwa اlkitaabu اlmaktuub waa kitaabka la qoro wallaamu fii qowlihi lilkutubina bimacnaa calaa waay walmacnaa nadwi الsamaaءa kaطayi الsijili calaa maa fiihi min اlkutub saasay ka dhigantay ibnu kaiirna wuxuu yidhi laa yasixu waqad saraxa jamacaة min alxufaadi biwadcihi mowduuc inuu yahay wain kaana fii sunani abi daawuud minhum waxaa ka mida buu yidhi dadka mowduucnimada ku xukumay shaykhuna alxaafid اlmiziyu abulxajaaj اlmizi qaala waqad tasada bnu jariir lilinkaari calaa hada alxadiidi ibnu jariirna wuxuu u banbaxay xadiidkan inkiriddiisa waradahu atama raddin aadna waa u radiyey marka waqaala laa yucrafu fi الصaxaabati axadun ismuhu sijil kaatib iskaba dhaafi saxaabada nebiga qof magaciisa sijil la dhihi jiray xataa kuma jiro wa kutaabu الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam macruufuun nebiga dadkii wax u qori jirena waa la yaqaanay walaysa fiihim axadu ismuhu sijil qaala wasadaqa raximahu اllahu fii dalika kaiira dhahay wahuwa min aqwى اladilati calى nakaarati hada اlxadiidi wasaxiixu can ibni cabaas ana sijila hiya saxiifatu marka meeshan maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa xadiidka in lagu tilmaamo in lagu xukumo mowduuc inuu yahay keliya qasab maahan raawi raawiga warinayo inuu kadaab yahay keliya shardi ma aha isagoo raawigiina aan kadaab ahayn oo wadaac aan ahayn ayaa xadiidka mowduucnimo lagu xukumi karaa liqaraa'ina macnawiya qaraa'in macnawiyaoo ku jira darteed ibnulqayimna almanaaru lmuniifkau ku sheegaa kitaabkaas ibnu taymiyana wuxuu ku sheegaa minhaaji sunnaha minhaaju sunna nabawiya ayuu ku sheegaa culummada xadiidkuna xadiid inay mowduuc ku xukumaan keliya sanad bisma fiiriyaan xataa hadday qisadu yacnii wadcigu ou lawaaixu lwadci in kaana daahiran calayha waa lagu xukumaa mowduucnimo sanadkaa waxba la fiirin maayo walidaalika ayaa qisatu lqaraaniiq ay ugu xukumeen inay mowduuc tahay sanadkeeda haddii la fiiriyana qof kadaaba haddama laga helayo soo ma garan maxaa yeelay usuushii islaamka ee towxiidkeeba ka hor imaanaya marka say ku dhici kartaa nebigu inuu asnaam inuu ammaano oo uu yidhaah shafaacadoodaa la rajaynaya inuu yidhah wax suuragala ma ah walidaalika meeshaan ibnu xajar juska sideedaad fatxulbaariga isaga wuxuu leeyahay qisatu lqaraaniiq duruq mursala ayay ku timid dariiq kale u keenay duruqdiibuu aad uga hadlay wuxuu leeyahay marka majmuucu duruqihaana in asal ay leedahay yaa laga yaabaa kadib bou haddana qisadii haddana radina oo wuxuu leeyahay waxaan suurtagal maahan maadaama aanay suurtagal ahayn waxyaaba kalu gala laakiin tawjiihu waxaa weeyaan waa farcun can tasxiix mana ahayn qaabkaas inuu maro ibnu xajar walidaalika marka qisadan culummadu marka waa yeelaan sida waa abulxajaaj hadda waa ujeeda xadiidkan mowduucnimo ku xukumay qof kadaabana hadda kuma jira sanadkiisa haddaa fiiriso ninka ugu badan waa majhuul bis ayaa leeyahy xadiidka uu majhuul ku jirana mowduuc lama dhaho laakiin qisadaas sababka mowduuc loo yidhi waa maxay qaraa'in macnawiya waxay tustay been cad inay tahay tan oo waa maxay nin sijilli la yidhaha saxaabada kama mid aha marka yacnii nebigu kaatib sijilli la yidhaha ma lahayn ee aayaddu markay soo degaysay makiyo waayo markay ku soo degtay maba qabin nebigu kaatib waxaasoo dhan marka waa qaraa'in marka culamaaulxadiid ma fiiriyaan keliya sanadkee matniga laftirkiisa nakaarada iyo wadciga waa ka fiiriyaan walidaalika ibnu xajar nusatu nadarka waa ka dhahaayo mararka qaar yani xadiidka mowduucnimadiisa waxaa lagu gartaa buu leeyahay qaraa'in qaraa'intana waxaa ka mida inuu yacnii xugun qaci ah inuu ka hor imaanayo adila qaciya haddii uu ka hor imaanaayo ama caqliga sariixa ah xataa hadduu ka hor imaanaayo waa waa waxyaabaha mowduuca lagu fahmou leeyahay tantiioo kale ayb marka xadiidkan saasu mowduuc baaba la gaarsiiyo lagu sheegay laakiin in kaatib la samaystaa waa bannaan tahay xadiidkan keliya maba ku soo aroorina xadiid kalaaba ku soo aroortay ayb oo imaamu albukhaari wuxuu baabaystay baabun yustaxabu lilkaatibi an yakuuna amiinan caaqilan baabkaas isagu baabaystay markaasuu wuxuu sheegay zayd bnu haabit abubakar iyo cumar markay qur-aanka musxafka in la qoro ay rabeen zayd bnu haabit ayay u direen markaasay waxay yidhaahdeen qad kunta taktubu qad kunta taktubu alwaxya lirasuuli اllahi sal ا slam zaydow adiga nebiga ayaad waxyiga u qori jirtay bay ku dhaheen marka nebigu kaatib waa lahaa waa kan wa inaka rajulu shaabun caaqilu nin dhallinyaro caaqilana waa tahay bayhaqi sanad xasana wuxuu ku soo saaray can cabdillahi bni zubayr أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم نبgu اsتكتب cبدالله بن الأرقم cبدالله بن الأرقم bu wuxuu ka codsaday inuu kaatib u noqdo fakاana yakتب lahu waa u qori jiray إلى الmلوك boqorada markuu waraaqaha u diraya cبدالله بن الأرقم baa qori jiray fabalaغa min أmaanatihi cindahu kalsoonida iyo أmaanada nebigu ninkaa uu ku qabo waxay gaartay buu yidhi أنahu kaana yأmuruhu أn yakتuba inuu qoro ayuu amraayey inuu qoro wayaktima uu shabadeeyo walaa yaqra'uhu ousanna akhrinin xataa ammaanada yacni ninkaa meeshu uu ka gaaray nebiga sida u aaminsanaa qor shabaday dir xataa ha igu dul akhrinin saasuu dhihi jirta uma istaktaba zayd bna haabit ayuu ka dhigtay haddana kaatib fakaana yaktubu اlwaxya ayuu qori jiray wayaktubu ila اlmuluuk boqoradana waraaqaabku ugu qori jiray wa kaana idaa gaabaa hadday maqnaadaan labadoodaas kataba jacfar bnu abi aalib baa qori jiray ayb mararka qaarna jamaaco saxaabada ka mida wax u qori jirtay xaafidku wuxuu sheegay marka uu kadib soo qaaday haddana qisadii abu muusa alashcari oo uu yidhi cumar bnu اlkhadaab nin kaatiba ii raadi buu yidhi oo diiwaanka si fiican u qori yaqaano markaasuu wuxuu yidhi meeshaan nin baa joogo kaatib ah aad wuxuu qoray qani ii keen buu yidhi waa u keenay ee soo geli buu yidhi masaajidka markaasuu wuxuu yidhi masaajidka ma soo geli karo maxaa ku dhacay buu yidhi oo masaajidka u soo geli karin markaasuu wuxuu yidhi waa innahu nasraaniyun waa nasraani markaasuu cumar wuxuu yidhi iga daa buu yidhi ama innahu innii lastu ukrimuhu id ahaanahu اllah aniga ma karaamaynayo yidhi ilaahay hadduu ihaanaystay kaatibna ka dhigan maayo haddaan sidaa yeelana idan qad ittakhadtu biطaanatan min duuni اlmu'miniin marka aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu biطaanatan ayuu soo ayuu akhriyey markaan aayaddaas cumar u akhriyey laa tattakhiduu biطaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala kulli marka waxay tusaysaa in kaatibka la samaysan karo shardina waxaa u ah kaatibka la samaysanayo inuu caaqilna yahay ammaanana uu leeyahay an yakuuna amiinan caaqilan cumar iyo abubakar zayd waxay ku doorteen ammaanada iyo caqliga kaatibka haddaad ka dhigata nin isagaan caqli badnaynoo iska dhoohan faa'iidaa kuuma keenaya ammaane hadduusan lahaynna wixii aad qor dhahda maan wax kaloo ku daraya ayb gaalada iyana in laga dhigto katabana ma aha ma bannaano laasiyama dawaawiinta islaamku yani dowladdu ay leedahay oo askarta diiwaankeeda iyo diiwaanulcataa iyo kan wax lagu bixiyo iyo midka dhaqaalaha iyo waa sirtiga oo helaya walidaalika cumar marka waxa uu u diiday waxaasoo kale dadka ahludimadana madax loo yacni shaqadaasoo kale ma bannaano in loo dhiibo si kasta xirfaddaas hadday doonaan ha u yaqaanaan hadday doonaan qof muslima inuu inta ka barto kadibna uu ku shaqaysto isaga qof muslima haddii la waayana nin muslimoo nuqsaanba ha ku jirta isagaa la qaadanaa inta gaal sirti muslimiinta lagu sii dayi lahaa ayb masaladaa marka waa kitaabadii keliya waa secreteer in laga dhigta haddii marka uu noqdo talabixiye ka warran marka isaga munaasaxo iyo haddii loo doonto iyo talabixin waa aad u darantahay madaxda maanta hadda muslimiinta xukuntaa akarkooda kulli ama bada kulligoodba haddaanan dhihinba akaryanan dhihine kulligood ama akarkoodaba waxaa la taliyayaal u ah dad gaalo ah oo khubaro ay ku sheegayaan kulligood saasay ahaan ama afrikaan ha noqdo ama meel kale ha ahaado kulligood marka waxaa la taliyo la taliyayaal u ah dadka saas ma bannaano baabun fi sicaayati cala asadaqati baabun ay hadaa kani baabun baab weeyaan fi sicaayati ka shaqaynta cala sadaqati laga shaqeeyo sekada ururinteedoo laga shaqeeyo qaala xadaanaa moxamed bnu ibraahim alasbaaطiyu qaala xadaanaa cabduraxiim bnu sulaymaan can moxamed bni isxaaqa can caasim bni cumara bni qataada ayb can maxmuud bni labiidin can raafic bni khadiijin qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay alcaamilu cala asadaqati sadaqada korkeeda midka ka shaqaynaya bilxaqi uga shaqaynayo kalghaazii mid duulaya oo kale waa fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa yacni ku socdo xataa yarjica ilaa beytihi intuu gurigiisa kaga soo noqonayo sicaayadu marka inay bannaan taho ninka amiirkaa uu dad u yeeli kara sadaqada soo ururiyo oo shaqadaa marka qabto qال xdثna cبdاللahi بن محmd النufayliyu qال xadثna mحamed بن سلمة عن mحamed بن إسxاaq عن يزيد بن أbي xabيibi عan cabdالرحمن بن شhimaasةa عan cقبة بن cاamiri qال samictu rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم qaal nebigu waxau yidhi laa ydkل الjannata jannada ma gelayo صaaxibu maksin canshuur qaade mid canshuur qaado jannada ma galo canshuuruhu marka inay dembi yihiin yaa laga qaadanaya xaaraan ay tahay ayb qaala xadaثna mxamed bn cabdالlahi الqaطaan can bni اlmaqrا can bni isxaaqa qaal aladii yacshuru الnaasa saaxibu magsiga waa keena alladii midka weeyaan yacshuru الnaasa dadka yanii ka qaado canshuurta ka qaado yachuru iyo yacshiru waa loo badiyey cashaarkuna waa waxaa la yidhaahdaa yani qofka dadka xoolahooda intuu fiiriyo adiga intaas baa lagaa qaadaya zekana maaha wax la qaadaya markaa maalintii waxaa kugu waajiba inaad intaas bixiso ganacsigaaga intaanu la egi adi intaasaa lagaa rabaa ninkii waxaan ku ganacsada intaan baa laga rabaa waa waxaan hadda canshuuraha loo yaqaano cashaarku kaas yacnii saaxiba almaksi khaaabi wuxuu yidhi saaxibu اlmaksi huwa aladii yacshuru ama yucashiru amwaala almuslimiin muslimiinta amwaashooda midka qaato oo yacni canshuuro walaysa huwa bisaaci aladii ya'hudu sadaqaat midka sadaqada ka soo ururinaya zakada ka qaadaya ma ahan isaga ayb faqad waliya sadaqaati afaadilu saxaaba saxaabada kuwa ugu fadli badnaa baa sadaqa soo ururiya zakadii wa kibaaruhum fii zamaani nabiyi sala allahu calayh waali wasalam wa bacdahu marka wuxuu leeyahay sakada kan ururinaya maahane waa midka dadka muslimiinta maal waa midka dadka muslimiinta maal aan zake ahayn kan ka ururinayo ka soo qaadayo ayb waa maalkan marka jidadka loo taagan yahay isbaarada ah ayb oo canshuurtan iyo kuwa dukaamada ilaa walaa inta ha keenaan kan yacnii baabuurkii meeshaan maraayo intaasoo lacaga ha keeno waxaa weeyaan maxigu kaas waay dadkan waa muslimiin qof musliman in laga qaado maalkiisu waa macsuum keliya waxaa laga qaadi karaa wixii zakaa nacam iyo wixii sifa sharciya ku waajiba nacam ayb qaanuunka gaalada ma laga dhigi kara yacnii sharci lagama dhigi kara kaas ayb oo ma la dhihi kara xaggee dowladdu dhaqaale ka keenaya meesha laga keenaya dhaqaaluhu yacnii ummadda sakadeedana si fiican ha loo aruuriyo oo ha looga qaado dhulkana hala dowladdu ha maalgeliso nacam kharaaj ha la sameeya kharaaj kharaajku waxbaa ka soo baxo hanti waxbaa ka soo baxo kharaajku dowladihii islaamka iyagoo waxaas aan qaadin baa haddana ay harwada dhulkooda iyo maalgelinta ay sameeyaan iyo waxaas culummadu marka waxay yidhaahdaan gaalka in laga qaado dembi ma aha yacnii gaalka in la yidhaahdo dadka gaalada maalan ganacsiga uu kaala dhexeeyo oo kale haddii la yidhahdo ganacsigiinna canshuuraa ka dhiibaysaan waa laga qaadi karaa isla laakiin qof muslima inaad canshuurto lama ogola taasna ayb baashaas marka magaca ay wadato aa macnaheedu leeyahay waa canshuur dadka muslimkaa lagu canshuuraa wax fiican ma aha markaayb ma fiicnaan karto dadkan la canshuurayana waxaa ka mida dad masaakiin ah ama agooman baaba ku jiraan agooman baa ku jira marka xoolahooda marka maxaa lagu qaadanaya marka in la hubsada agoonkii waxaan ka hadlaynay ninka isaga masruufe u shaqeeya u dhididaayo ma ka qaada karaa hadduu ka qaato ma daynay ku tahay mase kuma ahanaan joogni annaga nacam xoolihiisa ka qaada inta ka bax qaado aruuri un daldal allah mustacaan qaala xadaanaa moxamed bn cabdillaahi alqaطaan can ibni اlmaqraa can ibni isxaaq qaala aladii yacshuru الnaasa yacni saaxib almaksi yuu ujeedaa marka kan muslimiinta marka uu sheegay laga wada faama alcushru aladii yusaalixu calayhi ahlu اlcahdi fii tijaaraatihim ida اkhtalafuu ila bilaadi اlmuslimiin falaysa dalika bimaksin walaa aakhiduhu bimustaxiqin lilwaciidi ila an yatacadaa wayadlima fayukhaafu calayhi اlإثm wاlcuquub baabun fi اlkhaliifati yastakhlifu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lkhaliifati khaliifada ninka madaxda ahaa oo yastakhlifu madax samaynayo isagii baa madax ahaa qof kalou rabaa inuu madaxtinimada ku wareejiyo khaliif kale ayuu cayimayaa taa ma bannaan tahay qaala xadaanaa moxamed bnu daawuuda bni sufyaan wa salamatu qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmarun can الzuhriyi can saalimin can ibni cumara qaal qaala cumaru inii anigu ilaa astakhlif haddii ilaa astakhlif haddii aanan istikhlaaf samaynin oonan qof madax madaxtinimada usii dhiibin fa ina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu lam yastakhlif cidna madax uma dhiibin oo hebelaa madax idiina haddaan dhinta ma dhihin ayb oo abuubakarna abuubakar marka madaxtinimadiisa culimmadu waxay dhahaan wuxuu ku sugnaaday habata binnasi alkhafiyi deliil khafi ah buu ku sugnaaday oo istimbaad iyo waxaas u baahan ee deliil sariix ah oo la yidhi nebiga inuu abubakar farta ku taago yidhi isagaa aniga haddaan dhinta madax idiin noqonaya male laakiin nusuus kalea laga fahmay markaa nebigu laakiin istikhlaaf ma samayninoo aniga haddaan dhinta hebela madax idiina ma dhihin yanii haddii aanan marka anigu madax samaynin nebigaan ku dayday waay oon samaynin wa in astakhlif haddaan marka khaliif yeelo oo aan madax sameeyo oo idiin sameeyo markaan yani qofkaana madax idiin ah idiin dhaho fa inna abaa bakrin abaa bakar qad istakhlafa isagii baa madax cayimay oo abubakar anuu i cayimay buu leeyahay oo abubakar markuu dhimanayo wuxuu yidhaha haddaan dhinto cumara madax idiin ah si toos abuu u sheegay markii la yidhi cumar yaa dadka u dhiibtay ka warran dad baa ku hadhadlay ninkaad adag baa dadka u dhiibtay markaasuu wuxuu yidhi ilaahay atukhawifuunii billaah ilaahay miyaad igu cabsi gelinaysaan cid kale ma igu cabsi gelinaysaan oon allah ahayn maya allaan kugu cabsi gelinaynaa berri ilaahay jawaabtaan jawaabtii aan ugu jawaabi lahaa waa ii diyaarsan tahay yuu yidhi idhaafa idinkan ayb markaasuu isugu kalsoonaa abuubakar yaad arkeen ilaahay jawaabta aan siinaya hadduu i yidhaha dadka yaa uga soo tagtay anaa jawaabta alla aan siin lahaa aqaan buu yidhi oo ilaahu kii ugu fadli badnaa oo nebigaagii markuu dhimanayana uu ka raalli noqday oo ugu khayrka badnaayan uga soo tegaan dhahayahaddaan marka madax sameeyana abuubakaraan ku dayday waa khaliifatu rasuulilah waxba uma dhibin marka ama samayna marka abubakar aad u ilaali cumar aad u ilaali jiray sunnada nebiga iyo sunnada abubakar ayb fawallaahi marka qaala waxa uu yidhi ibnu cumar fawallaahi baan ku dhaartay maa huwa ilaa an dakara maa huwa ma ahan cumar isagu ilaa an dakara inuu sheegay rasuulallahi sal slam rasuulkii iyo wa abaabakrin abaabakar maahan cid kale wax kale ma sheegin facalimtu waxaan ogaaday annahu laa yacdilu inuusan ka leexanayn inuusan laa yacdilu inuusan cid kale la ekaynaynin birasuulilahi sal slam axaddan inaanu la ekaynaynin annahu laa yacdilu birasuulilahi sal slam nebiga inuusan la ekaynaynin axaddan axad ayb cidna inuusan nebiga la simaynin baan ogaaday buu leeyahy ayb wa annahu hayru mustakhlifin wa annahu isaguna hayru mustakhlifin mid aan marka khaliif yeelaynin oo yacni ta nebiga inuu raacayaan ogaaday buu leeyahayo uu markaa nebigu cidna inuunan ku doorsanaynin oo cidna uusan madaxtinimada u magacaabaynin laakiin waxaa la yidhahdaa cumar dariiqii nebigu ka tegey iyo kii abubakar ayuu jamciyey cumar oo wuxuu sameeyey cidna ma magac taabannin oo nebigu uga dayday sina dadbau u magacaabayoo lix nin ayuu magacaabay lixdan ka soo bixiyay buu yidhi nin madaxtinimada yacnii lix qofuu ku koobay dadka kale xagguu ka dhigay cabdullaahi bin cumarna wuxuu yidhi waa idinla shaqaynayaa shaqadaa doontaan u dirsada wax uu ku leeyahayna male buu yidhi taladan ayb marka waa kii marka cusmaan iska soo saaray lixdoodii marka labadii dariiq buu cumar marka isku daray u jamciyey marka ayb lixdoodana wuxuu u doortay nebiga wuxuu yidhi isagoo raalli ka ah buu dhintay cid iyaga markaa ka fadli badnaydna ma jirin dadkii dhammayna waxay isku raaceen cusmaan halkaasna waxaa lagu ogaaday cusmaan inuu soo saddexeeyo abubakar iyo cumar istikhlaafku marka waa bannaan yahay cadamulistiklaafna waa bannaan yahay qofka marka madaxtinimadu saddexda dariiqay ku imaanayso waa un sidaas ahlu shuuraa ama ahlulxalli waalcaqdi inay soo bixiyaan qof inay soo bixiyaan yacnii khaliifkii hore inuu magacaabo uu ka tago yacnii hebel baa madax idiin ah uu yidhaahdo hadduu doono wiilkiisa ha noqdo waa layska adeeca waa la yeela mucaawiya sidii uu yeelayoo kale ma la dhahayo weli qoyskiisii iyo ilmihiisii iyo annaga nagu dooranaya wax ka halaabaya dadkaa ka badan ayb soo ma garana midda saddexaad waxaa weeyaan sifo xaaraan laakiin haddii wax lagu gaaro yacnii xaqnan lidimaa'i اlmuslimiin dadka muslimiinta dhiiggooda si loo ilaaliyo cadowgoodana aynan uga qaalib noqonin waa layska yeelaya sifadaasina waxay tahay waa taqallubka qofku inuu xoog uu talada ku qabsado xaggaas intuu ka soo bilaabo ilaa xagga kale xabad dadku intuu ugu geeyo uu gacanta wax walba ku dhigan markuu xooggaas ku qabsado sifadaas ma bannaana xaaraanuu meesha ku koray laakiin haddii la yidhaahdo waa lala sii dagaalamayaa dhib unbaa badanaya marka waa la yeelaa oo axkaamta ninka mutaqallibka ah waa loo hoggaansamaa ayb saddexdaas sifa unbaa marka ay wax un ku imaa karaan inda dambe waa xaaraan waxay xaaraan ku tahay dadka taladooda in la boobaa ma bannaanan dadka taladooda in iyaga la weydiiyo marka la weydiinayana dadka ugu caqliga badane iyaga matalo ayaa la leeyahay waryaad rabtaan inuu madax idiin noqdo hebel saasaa lagu soo dooran qofka gurigiisa waxaa yaala in layska qaatoo la boobo ma ogola see marka masiirkiisa in loo boobo marka ay u bannaanaaneen marka ilaa ninkan talada qabsanaa ummadda masiirkeedii dhammaaba oo kusoo boodaya sidaabaa marka cumar uu yeelay wbiاlah twfiq sal